kulan ay yeesheen bahda warbaahinta ayaa waxa ay ku soo dhoweeyeen soo qabashadii xasan xanafi oo al-shabaab ka tirsanaa kaas oo lagu eedeeyey inuu qayb ka qaatay dilal loo geystay wariyaal abwaan cismaan cabdulaahi guure agaasimaha raadiyaha kulmiye ayaa waxa uu sheegay inay maanta ahamiyad gaar ah bahda wariyaasha u leedahay maadaama xasan xanafi lasoo qabtay maanta waxaa halkan ku kulansan dhammaan bahda saxaafadda mas-uuliyiintoodii halkan ayay ku kulansan yihiin waxaana u kulmeen oo isu keeneen oo isu keenay dilaasare xasan xanafi oo soo galay haddii alla kuu roon yahay gacanta ciidamada amniga arrinkaas ayay soo dhoweynayaan saxaafaddu waxaan ognahay xasan xanafi sida in badanba xataa codad aan ama ka duubnay ama annagoo la sheekaysanayna uu nagu yidhi wariyaal badan inay ku maqan yihiin gacantiisa cabduqaadir maxamed faarax dulyar ayaa waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in wariyaashu ay dareenkooda muujiyaan marka lasoo qabto qof lagu eedeynayo in uu ka qayb qaatay dilalkii loo geystay wariyaasha soomaaliyeed loo diidi karaa ma jiro mar haddii wariye marka la dilo ama la dhaawaco aan u banaanbaxno una baroordiiqno una qaylino haddii lasoo qabto eedaysano ku eedaysan in uu wariyaal dilay inaan usoo banaanbaxno isagana oo aan isugu nimaadno goob oo aan muujinno taageeradeenna oo aan muujinno sida aan maaragtay ula dhacsannahay hawshaas runtii waa arrin aada u wanaagsan waana ku dhiirigelinayaa wariyaashu agaasimaha raadiga muqdisho cabdiraxiin ciise cadow ayaa waxaa dhankiisa uu sheegay inay ka codsanayaan garsoorka in ay fursad u siiyaan inay ku caddeeyaan dembiyada uu galay xasan xanafi taas oo ay cadeymo fara badan u hayaan xasan gacantaa lagu soo dhigay waxaan rabaa inaan fariin u diro maxkamadaha la horgeyn doono eedo badan iyo cadeymo badan ay bahda saxaafadda soomaaliyeed ay u haysaa xasan xanafi iyo dadka lamid ah waxaan ka codsanaynaa garsoorka la horgeynaayo waxaan diyaar unahay inaan ka qayb galno waxaan diyaar aan ku nahay inaan ku mudacno waxaan diyaar unahay inaan xaqaa'iqa iyo dhibaatadii uu geysta ninkaas inaan markhaati ka noqonaan ehelada iyo carruurta ay dhaleen qaar ka mid ah wariyaashii la dilay ayaa dhankooda iyana waxa ay tilmaameen inay aad u soo dhoweynayaan in lasoo qabto xasan xanafi waxaan marka hore u mahad celinayaa ciidamada qaranka soomaaliyeed ee ku guulaystay inay gacanta ku soo dhigaan xasan xanafi xaaji oo maleeshiyada kooxda al-shabaab u qaabilsanaa dilalka iyo dabagalka wariyaasha aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa ciqaabihii uu mutaystay ama dembiyadii uu geystay in la marsiin doono isagana uu dhadhamin doono siciid hal axmed wuxuu aniga abeega xanafi iyo dad lamida way la socdeen qof kasta wuu hubaysan yahay marka kuley siciid hal allah naxariis hadda waxaan aad ugu faraxsanahay oo markas mar kale iyo mar kale masaxda u hambalyanayaa hay-adda nabad sugidaysa waddanka qaranka oo qayb weyn ka qaadatay sidii cadowgaas iyo gacan kudhiilaha loo soo qaban lahaa maxamed ibraahim bakistaan xogayaha guud ee nosej ayaa waxa uu tilmaamay in dowladdu ay ka soo jawaabtay baaqii u direen kaasi oo ahaa inay soo qabato dadka dilalka u geystay wariyaasha soomaaliyeed dowladdu waxay ka soo jawaabtay baaqeenni isla mar ahaantaana waxa aan maanta meeshaan isugu nimidna waxa ay tahay in marka hore aan maarata bogaadinno maaragtay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan laamaheeda amniga oo maaragtay aada isugu howlay gacanta ku soo dhigaan dadkii aan ku tuhmaynay lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dalalka saxafiyiinta oo xasan xanafi uu ka mid yahay wasiir hore maxamed xasan axmed ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in dadka dembiilayaasha ah ee dowladda ay soo qabato kuwaasi oo dilalka u geystay wariyaasha iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshadaba in ay mari doonaan garsoor cadaalad ah taasna aanan wax walwal ah laga qabin dowladdu waxay ka soo jawaabtay baaqeenni isla mar ahaantaana waxa aan maanta meeshaan isugu nimidna waxa ay tahay in marka hore aan maarata bogaadinno maaragtay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan laamaheeda amniga oo maaragtay aada isugu howlay gacanta ku soo dhigaan dadkii aan ku tuhmaynay lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dalalka saxafiyiinta oo xasan xanafi uu ka mid yahay